magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan weliba ka noola dhalinyaro badan ee haanasaytii oo dhammaysaday jaamacado islamarkaasna abuuradeen fursadooyin ganacsi iyo nolol maalmeedka kiisha iyo kamaarayayaan dhalinyaradan weliba iyo badana iyo gadahayana gadowka alaabta maacoonada noocyadee shalgadiisa taasoo shanti inyo ku kuhiran tahriibka iyo kahalaagayan nabtatiida iyo bado siiyo indeeraan wadamo kaleeta qaar kumida dhalinyarada beledweyneha gadayaan alaabtan samaysada fursadooyinka shaqo abuurka iyayo ku hadala shaqooyinkai hayaan waxaan iibiyaa maacunta ayaan iibiyaa maacunta noocyadeeda kala duwan ayaa iibiyaa waxay iga yimaadaan inta badan boqolkiiba sagaashan waxay iga yimaadaan xamar qaarna boosaasi meelana ka yimaadaan maasha allah maasha allah si fiicanaana looga iibsadaa teeda kale haddana waxaa nagu soo wajahan bishii barakeysneed ee ramadaan nagu soo wajahan xiliyada keliya ee maacunta socdaan waxaa waa xiliyadan oo kale hadda laakiin boqolkiiba sagaashan hadda waa bishii barakeysneed ramadaan oo waqtigii maacunta saaid u soconaysay oo la gadaya maacun ama wax walba ha noqoto adduunka haddii inta joogto wax walba caqabada kale kulmaysaa teeda kale sheeyaal waxaa jira ayaga qaali kaa gadan oo qaali kugu imaanaya qofkii bil ka hor ama sanad ka hor ama bilooyin ka hor waxaa arki karaa shaygan in asoo saddex door la iibinaya bisha barakeysan ee ramadaan inta badan maacunta dhararka iidda dhararka iyo waxyaalaha badeecada iska kacaan sixir barra ayaa dhici kara qofkan bili-aadanka bakeeri ama tusaale oo kale baaquli saddex doolar ka oga oo kale ku imaanaya adi inuu kugu imaada saddexda doolar ee aad gadaysi inuu kugu imaada laga yaabaa oo dadka gadi jirtay macaamiisha gadi jirtay haddaa dhahdid maalinta ku xigta haddaa dhahdid shaygan saddex doolar shan doolar haddaa dhahdid faa'iida ay ka raadsanaysaa shaygaas oo kale mana dhacaysaa waxaas lagu leeyahay sababto tahay suuqantii sixir bara marka dhaco adina ma macaamiishaadii hoos u dhacayo kugu imaan karaan maasha allah maasha allah si fiican ayaa ugu maareeyaa si walba ha noqoto dhanka biilka dhanka oo waxyaalo badan wax walba horta ganacsiga ilaahay barakeey wax haddii maanta hal door haddii heshid halkaas doro ilaah haddii kuu barakeey wax walba alxamdulilah waanu ku faraxsanahay waxaan ka mid ahay ganacsatada magaala beledweyne waxaan iibiyaa alaabta maacuunta aan iibiyo waxay iga yimaadaan magaalada muqdisho ayay ka yimaadaan intooda badan noocyada aan hayo waxaa ka mid ah agabka maacuunta guryaha lagu isticmaalo oo dhan sida digsiyada tarmuusyada garaafooyinka baaquliyada saxamada macalgooyinka adiga dhammaan wixii agab guri la dhigi lahaa oo dhan sida beeshimanka iyo wixii la mid ah oo dhan ayaan iibiyaa caqabada way iska jiri karaan marka ganacsi la yidhaahdo caqabadihiisa waxaa ka mid ah helitaanka inaad hesho macaamiil wax kaa iibsata inaad hesho dad kugu xiran oo dalab soo dalbado oo meeshii ku xiran marka caqabada way iska jiraan laakiin falila alxamdu hadda caqabada sidaas ah ma jiraan si aad iyo aad u wanaagsan ayaan ula tacaamulaa si aad iyo aad usoo dhoweeyaa agabka ay gataanna agab taya lah oo ay maxay aheeday ku qanacaan oo ay berito maxay aheeday mar labaad iyo mar saddex haddii ay u baahdaan inay agab iibsadaan ay halkii yimaadaan taasaan u ballan qaadnay waana u samaynaa in aan ka iibino agab taya leh